أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين كوي رقي يرمون تورايي أمس قنايي المحصنات دمرك دورسون ee cafiifaadka ah ee zinada iyo wixii la mida ka dhowrsoon bay ganayaan way tuurayaan yacnii hadal bay ku tuurayaan oo sida dhagaxa loo tuuro ayay hadal xun oo maaragtay qadaf ah ku tuurayaan lama sheegin wixii marmiga ahee la tuurayay waladiina kuwii yarmuuna almuxsanaati tuurayay dumarka dhowrsoon bizinaa zina ku tuurayay uma intaa kadib lam yaatuu aan keenaynin biarbacati shuhadaa afar markhaati aan keenayn oo waxa ay sheegteen ay ku tuureen aan markhaati afar rag ah oo weliba mukallafiin ah oo weliba xor ah oo cuduul ah markhaatiyaal afar ahoo sidaa ku sifoobay aanu keenaynin fajliduuhum jeedla karbaash bay soomaalidu tidhahdaa karbaash oo karbaashku soomaaliga laba luqo weeyaanoo midna waa kan awrka la saaro karbaash baa la yihahdaa kan laysku dhudhuftana karbaash baa isagana la yihahdaa ma garanayo munaasabadda ka dhexaysa faajliduuhum karbaasha amaaniina jaldatan siddeetan karbaash ku dhufta ul iyo jeedal iyo wuxu noqdaba kaasi waa xukun oo waxay leeyihiin siddeetankaa jeedel bay leeyihiin walaa taqbaluu ha u aqbalinina lahum iyaga kuwa arrintaas sameeyey ha u aqbalinina shahaadatan markhaati kac markhaatiba weligiin ha ka dhigaysanina abadan weligeed weligoodna markhaati loo aqbali maayo waa xukun labaad wa ulaa'ika kuwaas kuwa waxaa lagu sheegay ee waxaa ku kacay hum ulfaasiquuna iyagunbaa faasiqiina oo kuwa daacadii ilaahay ka baxay weeyaanoo wixii aanay hubin bay sheegeen dembi weyn oo maaragtay sabculmuubiqaadka ka mida toddobada wax alaagta dembiye waaweyn oo ka mida bay la yimaadeen oo faasiqiin weeyaan oo haddaad tidhaahdo yaa faasiq ku tidhaahdo yacni dembi kuma qabtid fisqi buu ku sifaysan yahay fisqigana waa la yaqaanaa inuu ama gaalnimo noqdo ama macsi noqdee kii macsiyada ahaa bay ku sifaysan yihiin ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min bacdi daalika arrintaa dabadeed toobad keenay oo waxa ay way isbeeniyeenoo markhaati markay waayeen oo ay ka noqdeen waxa xun ay ku hadleen kuwa iyaga ah mooyaane oo iyaga markhaatigiina waa loo soo celinayaa mar hadday toobad keeneen markhaatigoodii waa la aqbalayaa fisqigii mana waa laga siibayaayo yani magicii faasiq waa laga daynayaa sida jumhuurulculamaa ay qabaan towbadda altawbatu tajubu maa qablaha abu xaniife iyo isagu wuxuu leeyahay istifnuhu wuxuu u dhacayaa kan dambe oo qura wa ulaa'ika hum ulfaasiquun fisqigunbay ka baxayaane weligood iyo allahoodba nin maaragtay xadulqadaf laga jaray markhaati dembe laga dhegaysan maayo isagu saali saasuu leeyahy ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min bacdi daalika arrintaa dabadeed toobad keenay oo wa aslaxuu wanaajiyey wixii ay xumeeyeen oo camalkoodii suubiyey wa ina allaha ilaahay hafuurun kii dhaafo weeye iyaga iyo kayrkoodba raxiimun kii naxariista weeyaan iyaga iyo kayrkoodba aayadahan waxay munaasabo la leeyihiin aayadihii hore aayadihii hore waxay ku soo sheegay xaddu zina oo zaanigii maaragtay bikriga ahaa ee aan isagu hore guur hore u marin shuruudihii afarta ahaa marka la helo in maaragtay la jeedlayo oo mi'atu jalda intan oo labaatan lagu daray boqol jeedar in lagu dhufanayo shuruudihii marka la helo wey afartaa markhaati ee mukalafiinta ah ee xorta ah ee cuduusha ah ay ka markhaati kacaan ama iyagu ay ictiraafaan oo ay yidhaahdaan waxay waxaasaanu samaynaa arrintanna si loo helaa waaba iska si adagba oo culummadu waxay yidhaahdeen mila sheikhulislaam ibnu taymiya raximah ullah oo waqtigii la garanayo noolaa qarnigii sideedaad wuxuu leeyahay ilaa yowmi haada zino oo ku sugantay ma garanaysaa markhaati ku sugantay lama helin ma ogi buu leeyahay ilaa qarnigii sideedaad ilaa islaamnimadu markay timi qof le zine loo loo qadfay ama loo jeedlay oo markhaatiyaashii dee shuruuddaa lahaa ku sugantay ma garanaya buu leeyahy marka waa arrin iska adag marka xaddu zinaa baa ilaahay soo sheegay dadku hadday waawen yihiinna in la in la dilo oo la rajmiyo waxaasoo dhan markaa waxa looga jeedaa in la ilaaliyo cirdiga qofka sharafta qofka inaan la dhibaatayn naf macsuuma inaan la dilin oo hebel baa waxaan sameeyey waxaana hebel lagu sameeyey wax dil baa ka dhici karaba wax alla wixii maaragtay foolxumo ku faafinaya muslimiinta dhexdooda in la aaso oo la awdo taasaa loo keenay marka munaasabaddu waa taas oo haddana ilaahay uu xaaraameeyey maaragtay in la guursado kuwii zunaadda ahaa inta sanadooda ku sugan yihiin munaasabaddu waa taa marka rabbi wuxuu leeyahay waladiina ku yarmuuna almuxsanaat wowgaasu waa iska lilistinaaf marka gabdhihii dhowrdhowrsoonaa ayaa la sheegay almuxsan oo muxsanka xagga maaragtay qur'aanka siduu u isticmaalay waxa weeyaan saddex macne alixsaanu luqatan almancu marka hore waa waa wixii la manciyey ee la diidey sida ilaahayba subxaana wa tacaala uu yihi wacallamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum sida dagaalka ay idinka celiso ayaan idin barnay maaragtay waxaa iskaga celisaan dagaalka laakiin hadda qur-aanku saddex macnuu isticmaalay muxsanaad oo mar weeyaane weeyaane waa cifada iyo dhowrsoonaanta sida aayadda hadda aan haynoo kale mar kalena wuxuu u isticmaalay xorta dumarka xaraa'irta ah mar kalena wuxuu isticmaalay walmuxsanaatu min annisaa'i dumarka la qabo oo musawajaadka ah hadda marka kan waxaa looga jeedaa kuwii magaranaysaa een ahaa cafiifaadka ee dhowrsoonaa ayaa looga jeedaa dumarka cafiifaadka ahee guryaha iska jooga ayaa looga jeedaa waaya ragga ka warran iyaga raggii waa la xukun oo lab iyo dhidigaba waa ku dhacaya laakiin dumarkay ku daranta gabadha allaheed alleeyahay oo guriga iska joogtaa in la iska tuhmaysto oo ama kii qabay tuhmayso ama mid kale tuhmaysto oo wax lagu sheeg sheego taas dumarkii bay kusii daranta markaa dumarkii baa ilaha sheegay laakiin xukunkan rag iyo dumar hadduu ka waxganayaa nin yahay hadduu gabadh yahay ka laganaya hadduu nin yahay hadduu gabadh yahay waa isku mid afartuba waa isku mid afartuba waa isku mid ramigana saan ku sheegnay tafsiirka ku sheegnay ramigu marka hore waa wixii dee la gano wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama waa wixii gacanta laga tuuro oo aayadda ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu sheegaya uu lahaa nebiga wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaaday ciid buu qaaday maalintii beder qururux dabeedna gaalada indhuhu kaga saydhiyey xaggoodaasuu u saydhiyey shaahat ilwujuuh buu ku yidhi wejiye wejigiina alla gub wejigiina alla gub buu ku yidhi dabadeedna mid walba indhaha waxaa ka buuxisay ciid dabeedna waa kuwii jabay oo nebigu qaniimadooda qaybiyey sidaa daraaddeed waa xisiga marka hore waxa la tuuro oo wixii gacanta laga tuuro weeyaan ama lugta lagu tuuro laakiin hadda waxaa loo isticmaalay wixii lagu tuuraayey afka lagu tuurayey afka laftiisuba waa khatar afka laftiisuba waa khatar oo carabka waxbaa laga tuuraa carabka waxbuu dhaawacaa raad xun oo maaragtay garaaca lagu garaaca gacanta lagu garaacay aanu ka tegin baa ayaa ayuu iyo carru ka tagaa jaraaxaatu sinaani lahaa ilti'aamun walaa yaltaamu maa jaraxa lisaanu hubku dhaawaca u geysto waa laga bogsadaa laakiin carabku dhaawaca u geysto lagama bogsado dabadeedna iska ilaali carabkaaga carabku allisaanu caduwu linsaan baa la yihahdaa allisaanu carabku caduwu linsaan insaanka cadowgiisa weeyaan ixdar lisaanaka ayuha alinsaanu laa yaldaqannaka inahu sucbaanu war bahalku waa masiyuu ku qaniini carabkaaga carabkaaga maaragtay aad la nacnaalihi waa mas weeyaan yuu ku qaniini kan fi lmaqaabili min qatiili lisaanihi kaana takhaafu liqaa'ahu shujcaanu markaa waa halis intaa markaa hadduu sameeyo ramigaa qofkii sameeyo oo qofkaa muxsanka ah uu u gano oo maaragtay markhaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa afar markhaati keeni waayo afar markhaati oo lablab oo caadila keeni waayo yaa maxaa xukunkaas ayuu leeyahay siddeetanka jedal baa laga jiray wala karbaashaya markaa sa aan sheegnay rag iyo dumar waa u siman yihin waa in xaalad adag oo aan laga markhaati kacayn karayn weeyaan waa afar nin nin oo lablab oo haddii laba kuroon yahay ma garanaysaa dee arka alaabtiiyo alaabtii ku jirtana arka oo wixii isku basharan arka marka sida loo arkaa arrintaa iyada ah way adagta sida loo arkaa arrintaa iyada ah way adagta markaa waa inuu qofku afkiisa afkiisa waa inuu haystaa mar haddii aanad waxba caddayn karaynin nin weyn oo gadh lahoo reera lehoo magaalada hadduuna madax ah gadh oo suuqa leh aad kaamar he ina hebel baa loo yaqaana soo ha ina hebelkaasu ma dhalin yaa dhalay mid ku kaloo hebel yaha dhalay soo soo qalad weyn ma inantaa maaragtay casga quruxda badan ee reerkaas maaragtay gurdoonkaas inantaa hebelka ina hebel lagu sheegaa ma dhalin yaa dhalay hebelka hebelkaa kala dhalay waxaas edab darro weyn jeedalkaasaa lagaa jaraya adoo lagu xanuunjinaya siddeetan jeedal ayaa lagaa jaraya oo karbaash ah ayib jeedal kaasa lagaa jaraya waxaana laga tartiibiyey jeedalkaa walaa taqbalu lahum shahaadatan abadan weligood markhaati ha ka aqbalinina wa ulaa'ika hum alfaasiquun laakiin toobadda ayaa dee jaraysaa wixii magaraysa hadduu qofku toobad keeno shirkigiiba waata ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi toobad baa ka furan qul liladiina kafaruu in yantahuu yufar lahum yufar lahum ma qad salaf ha والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب marka shirkiga iyo zinada iyo nafta macsuumka oo xaqdarre lagu dilay waxaas oo dhan toobad baa ilaahay ka tartiibiyo toobad baa ka furan haddii laga toobad keeno qadafkuna waa sidaas oo kale oo toobaddu way ka furan tahay qowlka jumhuurta ayaa maaragtay raajixa oo saxiixa laakiin haddii aanu ka toobadkeenin oo mar walbaba qolo wax ku sheegayo markaa waa faasiq weeyaan toobadna laga aqbali waxaan leeyahay markhaatina laga aqbali maayo waana faasiq weeyaan waxaynu ka arkaynaa aayadahaas axkaamta qadafku waa waa caam fawaaidkanu ka qaadanaya waxa wey axkaamta qadafku nin iyo lab lab iyo dhidga kay doontaa ka dhacdee waa caam waladiina ism mawsuulkaasaana inoo faa'iideynaya ragga ayuu maaragtay raggii baa la sheegay lakiin dumarkuna way iskaga jiraan ayib fawaa'idka kale aynu ka qaadanayna waxaa weeye dumar dhowrsoon oo guryahoodii jooga haddii la gano oo sina lagu sheego waa dembi weyn oo aada iyo aada u weyn waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa qofku waa inaanu cidna sina ku sheegin mar haddaanu afartii markhaati soo dhammaystiri karayn waayo nebigu calayh islat slam siday inoo iman doontay wuxuu ku yidhi cuwaymir alcijlaani alcajlaani albayinatu aw xaddun fii dahrika ama markhaati baad keenaysaa ama dhabarka ayaa lagaa jeedlayaa marka markhaatiyaashii haddii la keeno oo ay afar ka yidhaahdaan oo saddex noqdaan ama ay iskhilaafaan iyagiibaa maaragtay iyana la jeedlayaa markhaatiyaashii laftoodii ya ayaa la jeedlayaa culamada qaar yidhahdeen qaarna ma waxay yidhahdeen waa markhaati oo dee markhaati lama jeedlayo illaa waxaa loo keenay inay markhaati furaan ah labadaba qolba culimmadu waa ay leeyihiin sharcigan mudaharka ah ee ilaahay inoo soo dejiyey waxa uu ilaaliyey cirdiga qofka sharafta wuu ilaaliyey wuu xifdiyey aad iyo aad buu ugu dadaalay marka waa inaan carabka aan waxa xunxun laga sheeg sheegin ayib waxaan kaloo ka qaadayna aayaadka waa inuu noqdaa jeedalku mid u xanuujinaya aljaldu waa darbuljildi waa maqaarka qofka har basharkiisan waa in la garaaco oo shay xanuujinaya waa in lagu garaacaa laakiin waa inaan dhiigna laga keenin oo aan uluhu aanay jeexjeexin jidhka hilibkana waa inaanay dhex gelin lafna waa inaanay jebin waa inuu noqdaa garaac laba garaac u dhexeeya aan aadna shadiidu ahayn aadna khafiifu ahayn ul iska dhexdhexaada lakiin waa inuu xanuujiyaa aljazaau min jinsi alcamal markuu qofku ku tuuray ma garanaysaa sine ku tuuray qof kale isagoo beenaalo ah ayaa cuquubadiisi waxaa laga dhigay in markhaatisiisii la celiyo ayib laqbadaan kuwii noqonaya yar waladiina kuwii yarmuuna tuuraayey almuxsanaati kuwa dhowrdhowrson bay tuurayaan ee cafaa'ifka ah raggina waa la mid maynu hadday gabadhi ku tuurto iyo haddii ninku tuura afartuba waa isku mid bizinaa zina ku tuuraya uma lam yatuu aan keenaynin biarbacati shuhadaa afar markhaati fajliduuhum jeedla oo karbaasha amaaniina jaldatan siddeetan jeedal walaa taqbaluu lahum ha u aqbalinina shahaadatan markhaati abadan weligeed waa xukun labaad wa ulaa'ika kuwaasi hum alfaasiquuna kuwa daacada ilaahay ka baxay weeyaan oo fasaqa ah waa xukun saddexaad ila aladiina kuwii mooyaane tooba taabu soo noqday toobad shuruuddeedii wadata soo noqday min bacdi daalika intaa dabadeed bay soo noqdeen oo ka toobad keeneen waxaas tooba saadiqa ah oo shuruuddeedii wadata wa aslaxuu waa hagaajiyeen oo waxay fasahaadiyeenna way hagaajiyeen oo way isbeeniyeen wa ina allaha alle gafuurun mid u dhaafa iyaga iyo kayrkoodba weeyaan raxiimun u naxariista iyaga iyo kayrkoodba uma qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay markaa wuxuu yidhi waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin biاllahi inahu lamina asaadiqiin waladiina kuwii yarmuuna turaayey aswaajahum xaasaskooda tan waa khaasoo reerkiisii buu qofku wax ku tuuray oo ama wax ku arkayba marka sidee buu yeelayaa haddii uu maaragtay hadlo oo markhaatigiina aanu haysan oo maaragtay uu hadlo dee waa la jeedlayaa hadduu aamusana dee ma aamusi karo hadduu xumaan arkay arrintu si khaasa isaga reerihii si khaasa xukun khaasa ayaa ilaahay subxana wa tacala ka soo dejiyey oo hadduu hadlana waa afsalax ku dheg hadduu aamusana waa dhibaato kale taasaa xukunkani ku saabsan yahay waaladiina raggii yarmuuna tuuraayey aswaajahum xaasaskooda ayay waxay ku tuurayeen bizinaa zina ayay ku tuurayeen walxaalba ay ku tuuraayeen lam yakun lahum aanu ahayn shuhadaau markhaatiyaal aanay haysan ilaa anfusuhum naftooda mooyaane wax kale aanay haysan isaga unbaa waxaan arkay dabadeedna waxbuu ninbuu ku reerkiisi ku arkay markhaatina ma haysto sidee yeelaya mana aamusi karo oo sidaa reerkii kulama joogi karo hadduu wax sheegana waa afsallax kudhig baa la dilaya waa la garaacaya kaasee yeelaya fa shahaadatu axadihim xukun baa markaa faraja ilaahay subxaana wa tacaala iyagii siiyeeyo fa shahaadatu axadihim midkood markhaatigiisu ama midkood dhaartiisu arbacu shahaadaatin afar dhaarood weeye bilaahi alla uu ku dhaarto afar jeer inuu ilaahay ku dhaarto weeyaan innahu isaga sawjkani la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay saadiqun la min asaadiqiina fii maa ramaaha bisawjatihi min azina waxa uu naagtiisa ku arkay ama uu ku tuuray oo zinada ah ee uu gurigii ka dhex arkay inuu run ku sheegaya run ka tahay ayuu afar jeer dhaaranaya mar shanaadna waa dhaaranaya walkhaamisatu dhaarta shanaadna waxa weeye anna naclatallaahi nacladda ilaahay ilaahay naxariistiisa uu ka fogeeyaa calayhi korkiisa ha ahaato oo wuxuu odhanayaa inna naclatallaahi calaya ilaahw naxariistiisa iga fogeeyaa naxariiska fogeynta alleh korkayga ha ku sugnaato ha ahaato in kaana haddii uu yahay min alkaadibiina kaadiban mid been sheegaya oo min alkaadibiina kuwa beenaalayaasha ah ka mid a fii maa ramaaha bisawjatihi min azina waxaa xaaskiisa ku ganay oo zawjadiisa ku ganay oo zina ah inuu been ku sheegaayo haddii ay jirto taasi nacladda ilaahay korkayga ha ahaato malcuun aan noqdo naxariista ilahay ilahay ka fogeeyey taasuu odhanaya wayadra-u markaa haddii sidaa yidhaahdo oo afar jeer uu dhaarto oo waxaa ilaahay aan ku dhaaranayaa inaan run sheegayo afartii markhaati bay ka dhiganta taa dambana wuu kusii adkaynaya oo haddaan beenaalo ahayn malcuun nacladda ilahay hay fuusha buu odhanaya waayo gabadhii halkan ay taagan tahay markaa maxay samaynaysaa hadday aamusto dee waa la xadaya waa la rajminaya heerkeediina wuu siinaya dadkii dhexalkii laada ha qaateen haddii kalena way isdifaacaysaa wayadra'u waxaa difaacaya canhaa gabadha waxaa difaacaya alcadaaba cuquubada iyo xadka loo soo jeediyey ee ku jihaystay waxaa ka difaacaya an tashhada inay dhaarato arbaca shahaadaatin afar dhaarood inay ku dhaarato bilaahi alle ay ku dhaarato inay afar jeer ilaahay ku dhaarato innahu isaga ninkani la min alkaadibiina kaadibun la min alkaadibiina fii maa ramaaha bihi min azina nin been ku sheegaya waxa uu ku ganaya zinada ah mid beenaalo ah oo been ku sheegaya inuu yahay ayaa igu wallahi igu billah way ku dhaaranaysa laftiga ashhadu bay iyo isticmaalaysaa qur-aan ku sheegay laakiin culimmadu waxay dha u badan yihiin ama ay jumhuurtooda ay yidhahdeen waa dhaar oo waxay isku hayaan ma markhaatiba hal hiya aymaanun aw shahaadaat ma markhaatiba mise waxa weeyaan waa dhaar marka may waxay leeyihiin waa dhaar oo laftu shahaada ku timi un sidii munaafiqiinta ida jaءaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka larasuulu اllah wallahu yaclam inaka larasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ittakhaduu aymaanahum junnatan baa ilahaye shahaadadii ay lahaayeen innaka la rasuulullaahi baanu yaanu yaanu qiraynaa waxaa ilaahay ku sheegay dhaar inay tahay oo ittakhaduu aymaanahum junnatan dhaartoodii waxay ka dhigeen gaashaan ay isku difaacayeen bay ka dhigteen marka shahaadadan laftu shahaaday ku timi laakiin waa dhaaro saasay mashaa'ikhdu u badan yihiin waxay ay dhaaranaysaa antashada inay dhaaratay weeyaan arbaca shahaadaatin afar dhaarood bilaahi magaca alle ay ku dhaarato innahu isagu la min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu yahay wlkhaamisata khaamisadaa sidaa uu xafsa can caasim u akhriyey waxay ku cadfanaanaysaa arbacada an tashhada arbaca shahaadaati afar dhaarood inay dhaarato waalkhaamisata shahaadada ma garanaysaa shanaadna waxay odhanaysaa ana qadab allaahi calayha quraada kale oo dhanna waxay akhriyayaan wlkhaamisatu oo way iska mubtadaysanayaan waalkhaamisatu tashanaadna dhaarta shanaadna waxa weeye anna qadaballaahi cadhada ilaahay calayhaa korkeeda ayuu ku sugan yahay weeyaan in kaana hadduu yahay min asaadiqiina mid run sheegaya oo iyadu markaa waxay u odhanaysaa inna qadaballaahi calaya cadhada ilaahay baa korkayga ah oo ilaahay haye cadhoodo in kaana hadduu yahay ninku min asaadiqiina fima ramaanii bihi min azina waxa uu igu ganay hadduu ku run sheegayo cadhada ilaahay macnaha korkayga haarto oo cadhada waxa ay isugu idaafaynaysaa waxaa la yidhi waxa weeyaan almaqduubi calayhim waa qofkii xaqa garanayay ee xaqii qariyey sida yuhuudda uu ugu sheegay ilaahay almaqduubi calayhim kuwii loo cadhooday waladaalliina waa kuwii la yidhi waa iska juhaal oo iyagu xaqii garan maayana waa juhaal nasaaradii yuhuuddina waa almaqduubi calayhim sababtoo ah xaqii bay garanayaan oo way dafireen wayna ka leexdeen marka iyaduna iyada wixii og oo xaqiiqadii og ayay juxuud ku samay soo diiday markaasaa loo doortay laftaa cadhada ilaahay labada cadhada ilaah baana sii daran nacladda iyo iyo cadhada midna ma roona qadabullah walacnatullah labada mid walba halis walciyaadu billaah laakiin waxaa sii daran qadabkaa sii daran marka awalkhaamisatu shanaadna waxay odhanaysaa anna qadab allaahi cadhada ilaahay calayha korkeeda inuu ahaaday ayay ku dhaaranaysaa in kaana hadduu yahay min asaadiqiin walowlaa fadlullaahi fadliga ilaahay haddii aan jirin calaykum korkiinna wuu yeelay iyo wa raxmatuhu naxariistiisa hee jawaabtii meede lowlaa jawaabteedi waxa weeye waxaa loo xadfeeyey waa litafkiimi watahwiil baa la yihahdaa oo waxa weye haddii aan fadliga ilaahay iyo naxariistiisa iyo raxmaddiisa haddii aanay jirin wax weyn baa dhici lahaa lakaana maa kaan lakaana kada wakada ya laxarajtum walamaa qabila minkum hadihi اlaymaan walacaaqabakum waa inciqaabi lahaa marka waxa la yhahdaa liyadhab alcaqlu fii tasawurihi kula madhabin mumkin inuu jawaabta waxaa loo xadfaa inuu caqligu aado wax kasta oo meel kasta oo laga suurayn karo wax kastoo aad suuraysan karto oo jawaab arrintaa u noqon kara marka arrin weyn baa dhici lahayd wey walowlaa fadlullaahi dheeraadka ilaahay uu idin dheeraad siiyey iyo ixsaankiisu calaykum korkiinna uu yeelay haddii lala-yahay lama la'ae iyo waraxmatu naxariistiisa haddii lala-yahay lama la'a way joogaane waxa waxaasaa dhici lahaa xaraj baa ku dhici lahaydeen wa anna allaha iyo alle tawaabun inuu yahay mid toobad aqbal badan xakiimun oo falsuban aayadahan intabu nusuul bay leeyihiin oo markii ay soo degeen aayadii hore ah waladiina yarmuuna almuxsanaat uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda ayaa waxa uu yihi sacd ibnu cubaada oo ah sayid lkhasraj sayid lansaar ayaa nebiga wuxuu yidhi nebi allow haakada unzilat ya rasuul allah ma sidaasaa loo soo dejiyay aayadahan ha kaanaba yani inuu arrinta la yaaban yahay inaan qofba la odhan karin waxbuu sameeyeyba markaasay saxaabadii fahmeen waxay idhaahdeen markaa may nebiga yidhi alay sala slam yaa macshar alansaar alaa tasmacuuna maa yaquulu sayidukum ansaaray miyaydaan maqlayn waxa sayidkiinuu leeyahay kaanama aayaday inkirayaba qaaluu yaa rasuul allah laa talumhu rasuulka ilaahay ow ha canaanan isagu waa nin qiiro badan ninkaa la yidhaahdaa sacad waa nin qiiro badan wallaahi maa tazawaja imra'atan qadu ilaa bikran wallahi weligii naag looga horreeyey ma guursan inan yarun buu guursaday hadduu wax guursanayo waayo gabadh nin soo arkayba ma rababa waa qayro ninkaa uga horreeyey u diidaya wamaa طallaqa imra'atan lahu qatu weligii qof dumara ma furin oo hadduu markaa furo faijtara'a rajulu mina an yatazawajaha gabadhuu furayna weligiiba lama guursan waayo waa qiiro badan yahayoo wuu ka qayroonaya min shiddati kayrati markaa sacad baa wuxu uhi wallahi ya rasuul allah inii la aclamu annaha xaqun aayadaha hore ee xadulqadafka sheegayey inay run yihiin waan garanaya xaq yihiin wa annaha min allah walaakinii tacajabtu anii low wajadtu lakaacan waxaanse wallaahi la yaabanahay haddaan helo lakaacan naag xun oo nacas lakaac lakaaci waa naagta xun baa ismun lisabi lunhaa soo mahay naagtaasoo qad tafakhadaha rajulun oo nin qaawiyey oo tafta qaawiyey waxaan la yaabanaya lam yakun lii an uhayiijahu waxaa la leeyahay ha taabani ninkaa ha kicina war yaa maxaad samaynaysa xataa ku odhan ha kicini walaa waxariku xataa aatiya ilaa aan tago oo biarbacati shuhadaa afar bakhaatiir ka soo kaxaysto bannaanka wallaahi laa aatii bihim xataa yaqdii xaajatu oo waaba ka dhammaystee maro wixii ba laasay isagoo iska tegay oo ka dhammaysta yaan soo noqonayaa buu dabadeedna taasaan la yaabanaya wuu qiiro badan yahay qaala markaa wuxuu yidhi saxaabigii famaa labisuu ilaa yasiiran xataa jaa'a hilaal ibnu umaya saxaabigii loodhan jiray hilaal ibnu umaya oo ka mid ahaa saddexdii nin ee laga toobad aqbalay ayaa dhulkiisii dhul u lahaa oo beer uu lahaa ayuu ka soo noqday waqti cisho ah dabadeedna reerkiisii wuxuu ugu yimi nin fa ra'aa bicaynayhi wa samica biudunayhi wixii meesha ka dhacayay labada indhoodna wuu saaray dhegihiina wuu ku maqlay falam yuhayiju deedna ma taaban xataa asbaxa ilaahu waa bariistay nebigi ilaahay buu ku kallahay sala allahu alayh wasalam sidii buu u mariyey wuxuu yidhi waan imiyo reerkii nin baan ugu yimi oo labada indhoodna waan saaray dhegahayguna way maqleen rasuulka calai sala sl arrintaa waa dhibsaday ansaarina way isu soo ururtay waxaa la yidhi qad ibtiliina waana idinku imtixaanay bima qaala sacd ibnu cubaada alcaana yadribu rasuulu llahi hilaala hilaal umaya ninka odaygaa haddaa rasuulku garaacaya sideetan baa lagaga jarayaa fagaaraha wa yubdilu shahaadatahu markhaatigiisana waa baadil yeelaya oo markhaati dambe hilaalgeli maayo hilaal baa markaa wuxuu yidhi wallahi innii la arjuu an yajcala allaahu lii minha makhrajan wallaahi waxaan rajaynayaa ilahay inuu makhraj ii yeelo oo hilaal wuxuu yidhi yaa rasuul allah innii qad araa ma shtadda calayka mima ji'tu bihi wallaahu yaclamu innii la saadiqun inaa arrintani ku dhibtay waan arkaaye wallaahi ilaahay way ogyahay inaan run sheegayo sidaasuu yidhi dabadeedna rasuulka ilaahay isagoo doonaya inuu amroo la garaaco maaragtay hilaal ayaa ilaahay waxyigii ku soo dejiyey nebiga calayhi isalaatu wasalaam markuu waxyigu soo degayana nebiga wejigiisay ka garan jireen isbeddelka ku yimi oo waa haqiil waxa weeyaan waa culus yahay waxyigu dabadeedna ilaahay wuxuu soo dejiyey tabaaraka wa tacaala waaladiina yarmuuna aswaajahum aayadda tan licaanka la yidhahdo mulaacanada la yidhaahdo ayaa la soo dejiyey aayatulmulaacana isla naclatamid taasaa ilahay soo dejiyey rasuulka alay sala slam waxay markuu ka go-ay baa abshir yaa hilaal buu ku yidhi qad jacala allahu laka farajan wa makhrajan hilaalle wuxuu yidhi waa arrintaa waan rajaynaya rasuulka ilaahayow gabadhii baa cid loo diray waa la keenay aayadihii baa nebigu akhriyey waa waaniyey cadaabka aakhiro inuu ka daran yahay ka adduunyada ayuu u sheegay dabeedna isagu waa run baan sheegay inbuu ku adkaystay faqaalad iina waxay tihi kadabta been baad sheegtay waxba ma ad arag fa qaala rasuulu llahi sala alla alay slm laacinuu baynahumaa malaacna u sameeya dabadeedna sidaa aayaduhu sheegayaan ayaa la mariyey adigu gabadhiina waxay isyargiijisaba markii dambe iyana way ku xaabisay waana la wacdiyey oo waxaa la yidhi cadaabka maaragtay adduunka ama ciqaabtan yar xadka laydinka jarayo ayaa dee ka fudud ta aakhiro marka nebiga calayhi isalaatu wasalaam mulaacadani saasaa loo sameeyey waa la kala kaxeeyey wuxuuna xukumay inankaa ay dhasho waxa ay dhasho inaan aabbe loogu yeedhin ee hooyadiiun loogu yeedho inankeedana inaan la odhan waa garac iyo waxaase la iska daayo iyaduna ay iska tagto gurina aanay ku yeelan quudna aanay ku yeelan iska kala tagaan markaa dabeedna hadalluu nebigu soo yidhi oo wuu si sifeeyey wuxu yidhi hadday nin caynkaa iyo caynkaa eeg dhasho in ja'ad bihi usayhiba waraysixa xamsa saaqayni fa huwa lahilaal hadduu nin xoogaa maaragtay cad oo maaragtay maja dhuudhuuban oo maaragtay xaqaarka dambe u yar hadday hadduu inanku noqdo hilaal baa inan kale hadday awraqa jacdan jumaaliyan khadallaja saaqayni saabiqa lalyatayni fa huwa aladii rumiyad bih hadday nin caynkay caynkaasa dhasho mid timaa xoogaa tima yar adag oo maaragtay madow ah xoog weyn oo maaragtay maja dhuudhuuban isaga laftiisu cafwan yaa odhan khadallaja saaqayn waxa weeyaan xubno waaweyn oo yani yaro gacmo waaweyn hadday kaa dhashana ninkaa lagu lagu sheegay baa leh dabeedna adigu markii dambe kiibaa dhashay marka aayadda aayadahani waxa ay sheegayaan si aad arkaysaan waxay sheegayaan reeraha khaaska ah ee isqaba xukun ka duwan xukunkii xatulqadafka inay leeyihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala faraj u sameeyey iyo makhraj ay ka baxaan oo ibnu kaiir wuxuu yidhi hadihi اlaayaة fiiha faraju lilaswaaj wa ziyaadaة makraj aayadahan waxaa ku sugan aayaddan waxaa ku sugan faraj ugu sugan ragga iyo makhraj hadduu nin xaaskiisii qadfo markhaati inuu soo taagaan ay ku adkaato an yulaacinahaa inuu mulaacaneeyo marka mulaacanadani axkaam fara badan bay leedahay baab gaaray leedahay afar waxyaabood bay leedahay waxaa ka mid ah in lagu celcelinayo markhaatiga dee afartaa jeer oo marka labaadna saas loo odhanayo waxaa ka mid ah culimmadu fuqahadu ay jeclaysteen meesha ugu ixtiraamka badan ee ugu adag in la geeyo markay mulaacanada samaynayaan oo hadday kacbada toogaan bayna rukni walmaqaam baa la geenayaa bay leeyihin bayna rukni walmaqaam maqaama ibraahimka iyo ruknulyamaa rukniga maaragtay xajul aswadka dhexdiisa la taagaya markaasay ka dhaaranayaan haddii ay joogaan baytulmaqdesna sakhrada hadday joogaan madiinana mimbarka nebiga alayh salatu asalaam baa la geynaya hadday joogaan magaalooyinka kalena masjidjaamac baa la geynaya xaggii makaanka waa la adkaynaya xagga waktigana waa la adkaynaya adoo casarka ma garanaya casarka waxay ula doorteen salaada casar dabadeeda mulaacanada laguma sameeyo maxkamadaha iyo dhulkaa laguma sameeyo mulaacanada waxaa lagu samaynayaa masjid masjiduljaamic baa la geynaya marka casarka dabadiisa masjiduljaamic marka xaggii waktigii iyo xaggii alfaadii iyo xaggii makaankii intaba waa ma garanaysaa waa laga adkaynaya waana la waaninaya ilaa ma garanaysaa marka u dambaysa afka la qabto kusyadan dhaardhaarta ilaa afka laga qabto waayo waa muujiba oo labadooda dee midunbaa been sheegaya waliba dee naagtay u badanta inuu nin iska soo ordo oo yidhaahdo naagtaydii heblaaye ninbaa waxaa ku wuu tuhmaysan karaa laakiin inuu ya waan ku arkay waa arrin iska adag ayib marka aayaadku taa iyada ah oo mulaacanada la yidhaahdo ayay ka hadlayaan oo ay ka warramayaan waladiina kuwii yarmuuna tuuraayey aswaajahum reerahooda tuuraayey sinada ku tuuraayey oo qadfinayey walam yakun lahum xaal aana u sugnaanin shuhadaau markhaatiyaal markhaatiyaalna aanay haysan ka bedelo ilaa anfusihim naftooda mooyaane naftoodun bay hayaan wax kale ma hayaan fashahaadatu axadihim mid ka mid ah markhaatigiisu arbacu shahaadaatin afar dhaarood weeye bilaahi alla uu ku dhaarto innahu isagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegay inuu maaragtay ka mid yahay fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin afar dhaarood weeye oo mid wuxuu odhanayaa ashhadu billaahi inii la min asaadiqiina fii ma ramaytuha bihi أو أشهد بالله إني لsاadiق فيma رmayتha bه ويukrir ذلika أربعa maraat أفar jeer buu ku celcelinaya mar labaadkan wxuu odhanayaa لacnaة الlahi عalaya إna نaclaة الlahi عalaya in kuntu min الكاdibiin buu marka شhanaadna odhanaya marka saas afartii markhaati bay ka dhigantah intaasna waa la sii dheeraad hadduu sidaa yidhaahdo gabadhii way ka baa'inaysaa baynuna kubra weligeedna dib u guursan maayo meherkeedina wuu siinayaa iyana xaddii laga oogi lahaa baa kusoo jihaysanaysa wayadra'u canha alcadaaba cadaabka waxaa ka difaacaya an tashhada inay iyaduna dhaarato arbaca shahaadaatin afar dhaarood bilaahi inay ilaahay ku dhaarato inahu ninku la min alkaadibiina kaadibiinta inuu ka mid yahay oo kuwa beenaalayaasha inuu ka biho been ku sheegayo oo waxay odhanaysaa ashhadu biاllaah ina zawjii kaadibun fii ma ramaani bihi min azina waxaan aniguna ilaahay ku dhaaranaya inuu ninkaygaas beenaalo yahay waxa igu ganayo ee aan beri ka ahay waalkhaamisata tashanaadna waxa ay ku dhaaranaysaa ana qadab allahi cadhada ilaahay calayha korkeeda ha ahaato in kaana haddii uu yahay min asaadiqiina waxa uu sheegayo mid ku run sheegaya haddii uu yahay marka waa faradkaas ilaahay subxaana wa tacaala u sameeyey shareecada waad arkaysaan yusrigeeda laakiin waxaynu ka qaadanaynaa aayadahaas arrimahaas oo kale in afka laga dhowrto oo qofku afkiisa hayo sheekhalislaam hadalkiisi markii dhow aan soo guuriyey waa maqlayseen oo ahaa inaan waxa weeyaan ilaa wakhtigaygan sino ma garanaysaa shuruuddeedii ku sugnaatay in qof qirto waa jira oo in xadkaiga gooya laakiin afartii markhaati oo soo arkay labadii qof inaana anigu iminka aragba ilaa iminka ilaa yowmina haada haddana garan mayno marka sida loo helay ilaa wakhtigii ibnu taymiya ka dambaysana sida loo helay garan mayno marka aayadaha waxaynu ka qaadanaynaa in maxaa weeyaan la ilaashado abka afka oo mujtamaca afka laga dhowro oo aan maaragtay waxaasoo kale marnaba aan lagu dhaqaaqin oo aan la odhanin taas iyada ah ayaynu ka qaadanaynaa waxaan umalaynaya dersiga ifkigu hal mar buu isagu ku fiican yahay oo inaan la kala goyn weeye iska intanaynu insha allahu tacaala iska beydgaab baan ahay intaasaan kusoo koobayaa wsala allahu wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed